waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali wallaahi kursigaasi saad sheegtay muddo waxaa hadda soo hayay yuusuf xasan oo xisbiga waddanka xukuma jubilee ka tirsan haddana waa musharax u taagan isla kursigii isaga ahaa oo ka tartamaya xisbiga madaxweynaha ee jubilee hase yeeshee waxaa jira soomaali kale oo taagan oo iyaguna la tartamahaya yuusuf xasan oo uu kamid yahay ibrahim axmed joni in la yidhaahdo oo isaguna ka taagan xisbiga mucaaradka ah gaar ahaan xisbiga wayba la dhaho clonzo msioka waxaa kaloo isna jira nin kaloo isna soomaali ah oo cabdiqaadir maxamed cumar la dhaho oo isna ka taagan xisbiga mucaaradka o d m raila odinga musharaxa madaxweynaha niman kaloo iyaguna waa jiraan oo musharaxiin oo laakiin aan cadayn laakiin hadda labada nin xisbiga uga cadcad kursigan kama kunji xaafadan isle ay ka tirsan tahay waa yuusuf xasan oo jubilee u tartamahaya iyo ibraahim axmed joni oo xisbiga mucaaradka ah ka tartamahaya marka hadda labadaas nin baa la saadaalinahayaa mid inuu kusoo bixi doono kursigan isaga
labada nin haddaad fiiriso ifafaalaha ama saadaasha la samaynaya haatan laga soo saaraya doorashooyinka yaa loo badinayaa
waxaa runtii horta doorashadu waa iska hadda aada looga saadaan karo kursigan isaga ah maxaa yel labada ninba waa waxay ku leeyihiin taageerayaal badan bay ku leeyihiin xaafadan kamakunji soomaalida waa laga cod badan yahay oo dadkan kale kenyaanka ahaa ka cod badan codka marka la fiiriyo marka arrinta go-aaminaysa soo soo baxa ama guulaysiga kursigani waxay ku xidhan tahay inta badan dadka kale ee kenyaanka ay ku xidhan tahay codka uu ka helo musharaxa ama labada nin ee musharaxiinta ah marka runtii anigu hadda waxaan isleeyahay waxaa codka ugu badan ka helaya dadka kale ee kenyaanka soomaalida marka laga tago oo codkoodu iska kooban yahay yuusuf xasan baan anigu yaan yaan filahayaa inuu ka inuu ku cod badan yahay dhinaca kale ee dadka kenyaanka ah laakiin soomaalida waxaa laga yaabaa inay iska noqoto kalabadh ay iska noqoto nin walba waan gartay yuusuf xasan wax ma waxuu ka qabtay dhibaatooyinkii ka ka taagnaa xaafadda kamakunji si gaara islii wuxuu ku faanaa mar walba marar la waraystay ama telefishinada u ka soo baxay in uu iska beddel sameeyey arrintaa ma tahay wax la taaban karo oo shacabka soomaaliduna ay ku xusuustaan ayna ku soo celiyaan
runtii haa waa la dhihi karaa wax badan intii muddadii uu joogay wax badan buu ka qabtay xaafadda kamakunji oo ay kamid tahay wadooyinka xaafadan oo saaad u garanayso xaafad aada u dad badan ah midda kale systemkii iyo nidaamkii wadooyinka iyo caafimaadki iyo xoogaa iyo biyihii ay iska ay iska liiteen oo iska burbureen wadooyinka runtii shaqo badan buu ka qabtay waxaa kaloo uu iyada lafteeda shaqo ka qabtay nalalka ee ku xidhan wadooyinka xaafadda islii oo xaameel wadooyin fara badan oo xaafadda ka tirsan islii nalal lagu xidho habeenkii ay iftiin tahay oo nalal fiican ay leedahay iyada lafteeda waxbuu ka qabtay wuxuu kaloo ka qabtay xagga ammaanka iyo nabadgelyada xaafadda oo dhalinyaro fara badan oo soomaali ahoo oo nabadgelyada khalkhal gelin jirta ay jirto iyada lafteeda aad baa wax looga qabtay oo uu ka qabtay dhinaca dee communitiga iyo wadashaqaynta isaga iyo dadka laftooda wax badan buu ka qabtay ama xagga sharciga ha ahaato ama xagga wadashaqaynta iyaga iyo booliiska ha ahaato ama xagga dawladda si guudba ha ahaato ama wixii soo kala dhexgala communitiga soomaalida ee xaafadda degan iyo ganacsiyasadeeda iyo dawladda wax badan buu runtii ka qabtay oo ka fududeeyey marka arrimahaas iyo arrimo kaloo fara badanba waxaa la dhigi karaa wax badan buu ka qabtay dhanka kaleete doorashada si guud ahaaneed dhanka soomaalida haddaynu milicsano magacyo waaweyn baa jiray oo qaarkood ay mararka qaarkood aada iyo aad hadda baratanka hadallo kulkulul isu weydaarsadaan arrimahaas iyaga maxaad kala socotaa wallaahi xagga doorashada ee gobolka waqooyi bay ee kenya waa waa waa waa aada bay runtii u yaa u cadcad yihiin sanadkan u kulul yihiin waxaa ugu horeysa hadda magaaladan usokeyso kale ee gaarisa ha ahaato kursiga baarlamaanka ee magaalada gaarisa ama ha ahaato governaha bari saabka gobolka gaarisa ha ahaato labaduba aada bay u cadcad yihiin haddaan ku horeeyo xagga baarlamaanka kursiga baarlamaanka waxaa isku haya laba nin oo aada u culculus oo midu yahay aqlabiyadda baarlamaanka ninka afhayeenka u ah aadan barre ducaale ninka kalena uu yahay faarax macalin oo ahaa ku-xigeenka afhayeenka baarlamaanka ee kenya marka runtii soomaalidu aada bay isha ugu hayaan labada nin iyo tartankooda gaarisa waxaa kaloo iyadana jirta bari saabka gobolkaasi ama governha countiga gaarisa iyada lafteeda laba nin oo iyaga laftooda aada u culculus baa isku haya oo kala ah cali bunnow oo waddankan madax horey uga ahaan jiray iyo ninka hadda ka ah gavanaha magaalada gaarisa ee nadiif jaamac labadaa nin iyaga laftooda isha aad baa loogu hayaa doorasho aada u kululla waa la filahayaa inay dhex marto
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali